فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobada insha allah caawa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ciidamo itoobiyaan ah oo qarax lagu dilay dagaal ka dhacay duleedka deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose mid ka mid a culimmada diinta islaamka oo bogaadiyey shirkii wadatashiga jihaadka bariga afrika beesha luway oo suldaan cusub caleema saaratay aqoon-yahan qurbajoog ah oo maqaal xasaasi ah ka qoray shirweynihii wadatashiga jihaadka bariga afrika oo ay dhowaan qabatay xarakada shabaabulmujaahidiin waxaan idiin soo gudbin doonaa maqaalka oo soo bandhigaya lix arrimood oo shirku la gaar ahaa uu diyaar garoob dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag aqoon-yahan qurbajoog ah ayaa maqaal xasaasi ah waxa uu ka qoray shirweynihii wadatashiga jihaadka bariga afrika oo dhowaan ay qabatay xarakada shabaabulmujaahidiin aqoon-yahankan oo lagu magacaabo cabdicasiis xaaji xuseen ayaa qormadiisa waxa uu ciwaan uga dhigay lix arrimood oo uu la gaar ahaa shirweynaha ay qabsadeen al-shabaab waxaana sida uu u qorna inoogu akhrinayaa cabdifataax maxamed qaasim saddex iyo labaatankii bishii rajab kun afar boqol koob iyo afartankii hijriyada waxaa soo gebagaboobay shir socday muddo shan maalmood ah oo ay qabatay xarakada al-shabaab kaasoo lagu martiqaaday dad kor u dhaafaya boqol xubnood oo isugu jira odayaal dhaqameedyo culimo iyo qaar ka mid a madaxda al-shabaab sida ay shaaciyeen warbaahinada kooxda taageera laguna baahiyey baraha bulshada qormadan kooban ugama hadli doono shirkaas go-aanada ka soo baxay iyo ujeedka laga lahaa balse waxaan ku hoga tusaalayn doonaa lix qodob oo aan isleeyahay waa uu la gaar ahaa shirka al-shabaab kow waxa uu qabsoomay xilli laga walaacsan yahay coronavirus kulanku wuxuu dhacay iyada oo la hakiyey dhammaan kulamadii iyo shirarkii dunida sababo ku aadan cabsi laga qabo fayruska dilaaga ah ee corona islamarkaana albaabada la isugu dhuftay jaamacadihii iskuulladii iyo goobihii isku imaatinka ahaa oo dhan al-shabaab waxay aaminsan yihiin in cudurka coronafirus uu yahay xaqiiq jirta oo halis ku ah dunida sida ay ku sheegeen warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka waxayna u arkaan inuu yahay imtixaan ay tahay in muslimiintu ay ku sabraan iyo ciqaab uu allah duldhigay gaalada dadka aqoonta u leh al-shabaab ayaa saadaalinaya in coronafirus uu u hiilinayo kooxda sababtoo ah waxaa baaqday kulamadii caalamiga ahaa ee ka dhanka ahaa waxa loogu yeero argagixisada maraykanku waxa uu sheegtay inuu hakiyey dhaqdhaqaaqyadii militari ee uu ka waday afrika iyo caalamka intiisa kale corona waxa uu wiiqay dhaqaalihii maraykanka iyo dhammaan dowladaha dagaalka ku haya al-shabaab cudurka oo noqday caqabadda koowaad ee haysata maraykanka ayaa sidoo kale kala dhantaalay awooddii reer galbeedku ku wajahayeen ururada islaamiga ah ee kasoo horjeeda siyaasadaha reer galbeedka qodobka labaad ee uu la gaar ahaa shirka waa beesha caalamka oo aanan lagu martiqaadin sannadihii lasoo dhaafay waxaa caado noqotay mar walba oo la qabanayo shirar ama kulan looga hadlayo arrimaha soomaaliya inay beesha caalamka hormuud ka ahayd abaabulka iyo maamulka shirkaasi balse waxyaabaha uu la gaarka ahaa shirka al-shabaab ayaa waxaa ka mid ah inaysan ka soo qaybgelin ergo ama diblomaasiyiin matalaya beesha caalamka ergeyga gaarka ah ee u-n-ka james swan wakiilka midowda afrika ee soomaaliya francesco madera safiirka maraykanka ingiriiska midowda yurub kenya iyo ethoobiya ayaan muuqaaladooda lagu arag sawirada laga soo qaaday shirka sidoo kale waxaan lagu martiqaadin axmed madoobe iyo deni oo mucaarad ku ah xukuumadda farmaajo xarakada al-shabaab ayaa ah caqabadda ugu weyn ee hortaagan maamulka villa soomaaliya arrinta kale ee xusida mudan ayaa ah in gundhiga iyo aas-aaska go-aanada ka soo baxay shirka ay ahaayeen kitaabka iyo sunnaha taasoo ah mid ka duwan shirarka ay qabsadaan dowladda federaalka kuwaas oo go-aanadooda lagu saleeyo xeerarka qaramada midoobay iyo qawaaniinta caalamiga ahi qodobka saddexaad ee uu la gaarka ahaa shirka waa isagoo ay ka qayb galeen madax uu maraykanku duldhigay lacag malaayiin dollar ah qaar ka mid a xubnaha al-shabaab ee uu maraykanku baadigoobayo ayaa ka soo qayb galay kulanka wadatashiga ah ee ay qabatay kooxdu fu-aad maxamed khalaf oo uu maraykanku ku baadigoobayo abaalmarin dhan shan milyan oo dollar oo la siiyo qofkii xogtiisa keena ayaa ka dhex muuqday sawirada la baahiyey warbaahinta taageersan al-shabaab ayaa waxay sheegeen in shirkaas uu goobjoog ka ahaa amiirka guud ee xarakada al-shabaab axmed cumar abuu cubayda oo ah ninka loogu raadinta badan yahay afrika dowladda maraykankuna ay dul saartay lacag gaaraysa lix milyan oo dollar bilihii u dambeeyey diyaaradaha maraykanka ayaa duqaymo lixaad leh ku hayay deegaanada ay ka taliyaan al-shabaab warbaahinta ayaa dhankeeda waxay hadal haysay in ururku uu wajahayo cadaadisyo milatari oo sababay inuu u firxado dhanka hawdka balse shirka ayaa muujiyey in kooxdu ay weli awood u leedahay inay abaabusho shirar u dhigma heer caalami kulmiso xubno ka badan boqol ku dhowaad muddo toddobaad ahna ay si nabadgelyo ah uga tashadaan waxay ugu yeereen aayaha muslimiinta ku dhaqan bariga afrika taas oo ka dhigaysa al-shabaab koox aan la saadaalin karin qorshaha u degsan iyo go-aanada ay qaadanayaan qodobka afaraad ee uu shirkoodu la gaarka ahaa waa ka qaybgalayaasha oo aysan dumar ku jirin siyaasadda soomaalida waxaa xilliyadii u dambeeyey ku soo biiray erayo ku cusub dhaqanka iyo dhegaha dadka soomaaliyeed sida qoondada dumarka iyo kaalinta ururada bulshada rayidka ah kuwaas oo laga soo miin guuriyey hannaanka siyaasadda ee waddamada reer galbeedka waxyaabaha uu la gaarka ahaa shirweynaha al-shabaab waxaa ka mid ahaa inaysan ka soo qaybgelin dumar iyo ururada bulshada rayidka ah taas oo xoojinaysa aragtida aan kor ku soo xusay ee ah in gundhiga shirka lagu saleeyey mabaadi'da islaamka xeerka caalamiga ayaa xadidaya saamiga dumarku ay ku leeyihiin kaalinta aayaha bulshada ay ka tirsan yihiin balse al-shabaab ayaan gebi ahaanba ictiraafsanayn xeerka caalamiga ahi qodobka shanaad ee uu shirka la gaarka ahaa waa calanka madow ee towxiidka waxyaabaha sida gaarka ah indhahayga usoo jiitay markii aan daawanayay sawirada faraha badan ee laga soo qaaday shirka waxaa ka mid ahaa muuqaalka calanka madow ee astaanta u ah al-shabaab si qurux badan ayaa calankaasi waxaa loogu xardhay hoolka uu shirku ka dhacay waxaana uu dhinaca midig ka yeelay mimbarka ay soo istaagayeen xubnaha hadallada ka jeedinaya kulanka calankaasi madow ee towxiidka dhexda looga xardhay ayaysan sinaba ku suuragal ahayn inuu ka soo muuqdo shirarka ay qabanqaabiso beesha caalamka iyo kuwa ay qabtaan dowladda federaalka arrintaas oo ka dhigaysa astaan uu la gaar noqday shirka ay al-shabaab soo qabanqaabisay isagoo uusan garab oolin calan kale qodobka lixaad ee uu la gaarka ahaa shirka al-shabaab waa hotelka lagu qabtay oo aan la shaacin shirku waxa uu la gaar ahaa inaan qorshihiisa iyo qabsoomidiisa horay loola wadaagin warbaahinta caalamka sidaa darteed ma jirto cid ilaa iyo hadda garan karta magaalada lagu qabtay oo aanan ka ahayn xubnihii lagu martiqaaday hotelku waxa uu ahaa mid aad u qurux badan loona diyaariyey si heer sare ah wuxuu u dhigmay amaba uu ka qurux badnaa hoolalka shirarka iyo hoteelada ku yaala muqdisho iyo nairobi balse waxa keliya ee uu uga duwan yahay ayaa waxay tahay inaan warbaahinta lala wadaagin magaca hotelka iyo goobta uu ku yaallo ugu dambayn waxaan odhan lahaa xarakada al-shabaab waxay buuxisay faraaqii dowladnimo ee ka jiray waddanka waxay nabad ku soo dabaashay deegaanada ay ka taliso waxay dhistay maamullo bixinaya adeegyada asaasiga ah ee ay bulshadu u baahan tahay garsoor hufan oo dadka cadaalad ku maamula sida ay qirsan yihiin dowladaha iyo hay-adaha dagaalka kula jira oo ay ugu horeeyaan un-ka iyo xataa taliska ciidamada maraykanka ee africom maamulada al-shabaab ayaa waxa uu xiriir wanaagsan kala dhexeeya bulshada ku dhaqan deegaanada ay ka arrimiyaan arrintaas oo ah mid bannaanka soo dhigtay awooddooda maamul iyo inay leeyihiin karti ay ku hogaamiyaan siyaasadda waddanka suuradda dhabta ah ee al-shabaab waxay meesha ka saaraysaa aragtidii uu ka aaminsanaa adduun weynaha ee ahayd inay kooxdu tahay mid argagixiso ah oo u taagan keliya dil iyo burbur waxayna tani lama huraan ka dhigaysaa in lala macaamilo ururka waxgaradka iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaa la gudboon inay dib u qiimeyn ku sameeyaan aragtida ay ka qabaan al-shabaab kuna fiiriyaan aragti aysan saamayn ku lahayn beesha caalamka iyo dowladaha reer galbeedka iyadoo meel la iska dhigayo aragti kala duwanaanshaha maamul ee kala dhexaysa kooxda al-shabaab waxay mudan yihiin in lagu ixtiraamo aragtidooda siyaasadeed iyo adeega ay u hayaan bulshada soomaaliyeed maqaalkan waxaa qoray aqoon-yahan cabdirasaaq xaaji xuseen oo ku nool magaalada stockholm ee dalka sweden waad mahadsantahay cabdifitaax laba askari oo etoobiyaan ayaa waxaa lagu dilay duleedka magaalada garbaharey ee gobolka gedo xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ciidamada etoobiyaanka oo lugeynayey waxa ay la beegsatay qarax waxaana la xaqiijiyey ugu yaraantii laba askari oo etoobiyaana in halkaasi ay ku nafbaxeen etoobiyaanka ayaa waxay ka mid yihiin ciidamada shisheeye ee dalka soomaaliya duulaanka ku jooga waxaana marar kala duwan sidaan oo kale loola beegsaday qaraxyo dhimasho iyo dhaawac sababay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
dagaal jidgal ah maba kamiin ayaa saaka barqadii waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo socod ku marayay duleedka deegaanka berire ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa rasaasta darandooriga u dhacda waxay la beegsadeen ciidamada dowladda federaalka ah ila xogogaale waxay sheegayaan in la arkayay ciidamada dowladda federaalka ah oo laba askari jiidanaya kuwaas oo aan la ogeyn inay dhinteen iyo in ay dhaawacmeen berire waxay ka mid tahay meelaha ciidamada dowladda federaalka ay ku dhibaateeyaan shacabka ku sugan waxaana xusid mudan in marar kala duwan weerar lagu qaaday islamarkaasina khasaarooyin kala duwan oo dhimasho iyo dhaawacle lagu gaarsiiyey sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa waxa uu bogaadiyey shirka wadatashiga jihaadka bariga afrika ee ay qabatay xarakada shabaab almujaahidiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين متفق عليه الله سبحانه وتعالى أسيغ أيام هذا إذ الأسنة في الدنيا والآخرة إنسانك قودهان كان روح مسلم كهوع ويستنعموين إيديق فربضا والله سبحانه وتعالى أقداقي وما بكم من نعمة فمن الله aanad tiri karaynin oo in tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmadaas marka waxa ugu weyn oo ugu qiimo badan nicmat alislaami waaliimaan nicmat alqur'aan guud ahaan diinta islaamka ayaa ugu qaal badan ee ruuxa muslimka alla ka dhigaya alla deeqdaas inuu ku qanco oo ku kalsoonaado alla waafajiyey waa inuu ogaado waxa uu haysto oo inuu ilaaliyo ay tahay waxaa ugu qaal badan waa diinta islaamka waxaa la ilaaliya waxaa kamid a diinta islaamka waxaa kamid a nafta waxaa kamid a caqliga waxaa kamid a ubadka waxaa kamid a sharafta iyo cirdiga waxaa kamid a maalka lixdaas marka waxaa ugu horeeya diinta islaamka maxaa yeelay waa qaabkii allah subxaanahu wa tacaala aan ugu xirmi lahayn oo dhammaystiran oo dhab ah ayaa diinta islaamku ay tahay haddaad marka alla ku xiranto alla waa midka keligii wax walba abuuray wax walba asuu keligii iskale wax walba asuu keligii u taliya adduunya aqraas iskale alla marka haddii saad uga xirmi laheed aad hesho oo dhabahoo dhammaystiran waa aayatiinkaaga iyo mustaqbalkaaga mid madmuun ahoo la lamaana qaada waaye oo aan qashashaad lahayn sidaa darteeda ruuxu waa inuu dareemaa waxa uu haysto inuu ku farxo ay tahay waxa ugu qiimo badan waa diinta islaamka qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun fadliga alle alislaam ay ku fasireen culammada qaarkood ibnu jariir tabariiyo markay ka hadlayaan raxmadda allena alqur'aan qur-aanka haddii la sheego sunnaduna kama harto marka waxaa ugu horeeyo in la ilaaliyo ay tahay waa diinta islaamka diinta islaamka waaye sidaa darteeda ummatul islaam wax badan oo fataraaday soo martay oo qarnigii toban shanaday ku jirtaa waana gurbadii labaad bada'a diinu qariiban wa sayacuudu qariiban kamaa bada'a xadiidkii macnihiisu ahay qurbo thaaniya marka muuqaaladeeda u gaarka waxaa ka mid ah oo tii hore wax badanay kala mid tahay yaynan dhammaan lamid ahaanine waxyaalaha muuqaaladaahee ruuxa muslimkaahee baraarugay markuu indhaha ku dhufto qaadaway ku naqaay waxaa ka mid ah in dadkii ay maanta islaamka u tirsa ay ogol yihiin inay yidhahaan ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah kitaabkiiyo sunnadii inay noloshooda ku dhisaana aysan ogolayn oo ama gebi ahaanba waa diidan yihiin ama cudurro aan cudur ahay inay ku cudur daaranaa cadow ayaa cagtana maryaha haddaan qaadano sidii abijahal iyo ay dhihi jireen in natabicu ludamaca ka nutakhataf min ardina laakiin inta gaalada ogolay ku leeyihin ashhadu an laa ilaaha illallah iska nidhaa mushaahadooyinka la nimaad markaas saxaabadii ridwaanullahi calayhim dadku inay ogolaadaan soo dejinta alla uu soo dejiyey qur-aanka na waa ka dagaalameenoo dadkii inay arrintaa ogolaadaan darteeday ula dirireen inay ku camal falaanne waa ula dirireen saa darteeda cabdulaahi ibni rawaxa radia allahu canhu waa kii dhahay naxnu darabnaakum calaa ta'wiilihi kamaa darabnaakum calaa tansiilihi marka sulxu lxudaybiya uu gabyahay khalluu baani lkufaari noo baneeya gaaloy nabigu sala allahu alay wasalam markuu cumradii sucudaybiya loo diiday sanadkii xiga uu cumraysahay marka sidaa darteeda dadka maanta halganka wada ee meel walba halganka ka wada waxay u halgamayaan waxa waaye dadkii ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamedan rasuulilah in badan way ogol yihiin ee inay ku dhaqmaan kitaabkaiyo sunnada loo halgamaa waxa aan ka harin arrintaas diinta islaamka qiimadeeda maadaama aan ka hadlayno in ay tahay su-aal ah war diinta islaamka maxaan ku dheefaynaa diinta islaamku waa midda haddii siday tahay aada u fahantood u fuliso oo kitaabka iyo sunnada say ugu qeexan tahay say u fahmeen u fuliyeen nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ridwaanullahi calayhim haddaad ugu socoto adduunka waxaad ku helaysaa xayaatan dayiba falanuxyanahu xayaatan dayiba waxaadna uga badbaadaysaa maciishatan danka oo gaala maanta ay la daalaadhacayaan qabriga haddii la tago waa mustaqbalkaaga iyo ayaatiinkaaga meesha u ka bilaabahayeene waxaad uga badbaadaysaa in qabriga uu noqdo godgodadka naareed kamida xufratu min xufari naari waxaadna ku helaysaa rawdatu min riyaadi aljanna inuu kuu noqdo barsakha sidaas waaye markii barsakha laga baxane waxaad ku helaysaa diinta islaamka jannaatu naxiim waxaadna uga badbaadaysaa jaxiimo wax kaloo sidaa aada ugu dheefsaysa ma jiraan marka taane waa inaan ogaano in loo hagar baxoo loo jihaatamo oo hubka loo qaado sidii dadka loo fahansii lahay kii diidana birta looga asli lahay inay mudan tahay waxaana uga daraynaa nabi moxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ridwaanullahi calayhim iyo dadkii muslimiinta u ka dambeeyey halkaas marka waxaa kaaga imanaya culammada jihaadka wada oo hogaamihaysa inay dadka isu keenaan ee ay yidhaahdaan jaaniskan bal waxaan ugu talagalnay in aan ka fikirno saanu hirgeli lahayn waxaa hortaagan jihaadkan aan uga wareeji lahayn tashigaasu marka inuu wax ku ool yahay waxaad ku fahmaysaa waxa loo tashanayaa wax saa u qiimo badan ah oo adduunkaaga iyo aakhiradaada wax la barbariga aysan jirin waa diinta islaamka jannadiyaa ku xidhan man radiya bilaahi raban wbilislaami diinan muxamadin sala allahu alayhi wasalam nabiya wajabat lahu ljanna adiga saxiixay qofka allah rabbinimuga raali noqda oo aan cid kale amar iyo nahyi inuu ka qaato aan haddaba maaragtay aqbalaynin oonu iltaagaynin wax kasta magaca loo yeelo wax kasta haddaba hala buunbuunsho man radiya bilaahi rabban wabilislaami diinan diinta islaamkuna inay dhaqan uga noqoto ku qancay wabimuxamadin sala allahu alayh wasalam rasuulan nebiyan warasuulan inuu u noqdo horjooge ou u noqdo fariin wade ou ku daydo dhan walba nolosha ka mid ah intaa qofkii ku qanca janna u waajibtay maxaa yeelay allahu rabuulcaalamiina waxaad kula xiriiri laheed waa islaamkii wabilislaami diinan soo maha qofkii aada uga daya laheeda qaabkii uu fahmo u fuliyana waa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam intaas haddaad hesho marka allaad ku xiranta alla haddaad ku xirantane wax walbood u baahantaha adduunya aakhira si buuxda asaa kuu sii kara wax walbood ka baqaysa adduunya aakhirana si buuxda asaa kaaga badbaadi kara saa darteeda diinta islaamku inta muslimiinta ahoo alla isu dhiibtay oo ogol arrintaas inay ka tashadaan waa arrin aada u qiimo badan waa arrin wax la midho aysan jirin wax kaloo haddii laga tashahayo lala mid dhigi kara ma jiraan ruuxii marka ogol arrintaas oo dhan la soo dhoweeye waayo xooggiisa iyo xigmadiisa iyo xoolihiisa inuu geliyo meesha ugu habbooni badan waayo oo meel la barbardhiga aysan jirin sidaa darteeda waa inaan fahanaa waqtiga aan ku jirno oo qurba thaaniya ah muuqaalada aada u xanuunka badanoo ummadii muslimkoo intaas hal milyaar iyo barmiya ee shahaadateynka iska dhawaaqaysa masaaxiftii daabacanaysa haddane kitaabkaiyo sunnadii aan ku shaqayhaynee gaala u degsatay waxu shaydaan waxu shaydaan dasaatiir waxu shaydaana loo dejiyey hadday waxbarasho tahay hadday dhaqaalo tahay hadday siyaasad tahay hadday tahay bulshada waxa nolosheeda la xidhiiro idil waa laga leexiyey xataa salaadii oo salaadii ah waad aragtay sida loo gelayo ruux inuu barto diyaaru maaha inuu dhuuxa diyaar u maaha wuxuu diyaar u yahay inuu waa dukadaa un yidhaah gaw gaw siiyo salaadii oo ku xigtay waaye shahaadateynka cimaadu diin ahaaday jihaadkii oo dirwatulislaamna haddee dadki intooda badan way kasoo horjeedaan maxaa yeelay cadowgiyaa maanta wuxuu leeyahay diinta islaamka waa inaan ka leexiya wadiiqadeedii diinaan jihaad lahayn oo iqaamatulxuduud aan lahayn oo dadkeedu karaahiyatu lkufri waalkufaar ayna qabin oo ay haddaba maaragtay wataniyad iyo ogol yihiin shubahaadkii sideedda ahay aan rabaa inaan ka dhigo dad badanna waa ka dhagacsiyey maxaa yeelay waxbarashada goobaheedana ayagaa haysto unesco hadday iskoola tahay mustawaadkeeda kala duwan jaamicaadkii ayagaa haysta hadday tahay bulshada intay dhegeysada telefishinadii iyo barihii bulshada iyo idaacadihii joornaaladin ayagaa haysta waxay ku subaan yasubuuna fii quluubi nnaasi hadihi sumuum min tilka alqanawaat min tilka alwasaa'il almasmuuma ashaytaaniya taas marka shirku aad buu hadaba uu maaragtay ahay mid xiise badan anigu waa dhegaystay kolley inta tabarta ah ducayo dadaal aan isku darno taasna waa sidaas waana meeshii loo rabo ku dhacaya noociisoo kale in lagu dadaalo anugu sidaasaan arkaa wallahu subxaanahu wa tacala aclam kaasi wuxuu ahaa sheekh nuur macalin cabdiraxmaan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
beesha luwaay ayaa suldaan cusub waxay ku caleema saaratay deegaan ka tirsan gobolka baay waryahani maxamed ismaaciil ayaa ka qayb galay warbixintan ayuuna inoo diyaariyey waxaa suldaan shaqa ku tegay gobolka baay gaar ahaan deegaanka makoon ee magaalada baayi bakool halkaas oo lagu sheegay inay ka dhici doonto xafladda ay beesha luwaay oo ka mid ah raxweynta degta baay iyo bakool ay ku dooranayso suldaan guuda goobta munaasabadda ayaana ahayd mid si aad ah loo qurxiyey waxaana ka soo qayb galay dad fara badan oo iskugu jira culamaa uddiin mas-uuliyiin waxgaradka beesha iyo marti sharaf kale ugu horeyn kelmad soo dhoweyn waxaa jeediyey madax sheekh nuur macalin cabdo awalan ma ilmahanagay mase ilmahanagaane un oska duuban ilaahay subxaanahu wa tacaala niwaalidan muslimiinka ousa caabudayaan oo ousa amaanayaan oo usan shukriyaayaan ilaahay niwaaliyan mahanagaane subxaanahu wa tacaala mahadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala kadib ma ilmahanagaane xarakatu shabaab almujaahidiin oo ansanayo walaalka mase amiirka ahmed cumar abu cubayda jazaahu llahu khayr arrimooyinkan oo kale i madoowan madoowadan umatag madoogti lanka afkaartiis mayla raayis iyo qorshadiis taasiis iyo asaasi halahay kullay usuuhay awalan usuunka mahadnagaana jazaahu llahu khayr walalla wali mayla raayis dadaal mase juhdi arrimoogan oo kale hakabiyi i tambalamada may ballanaan keenkumahan nagaan miisanka hasanaadkan halkiin saaryeelana bacda mayla raayus hamdagaas oon harakada guud abu cubayda ansarayo amiirka khayra la siiyaa maxadiis bacdaje ma imahannagaane waalaga wilaayada baayi bakool cabdullaahi maalangeedow jazaahu allahu khayr ilaahay barakaay ramoogon abaabul sho'iyo ta'siisyo iska dugudridiyo iyo mayla raaisu asbaab badan lalakooy usuu yahay mayla raaisu juhdi badan hakibi khayr badan alla siiyaa usii ragila jaro barnaamijkaas kulli hal aasaasi halwadi yoonan kama hadnagaana maylana jazaakum allahu khayr wali wanaaga isin jeysateen seen kuma hadhayna waana iidaas inka kama hadayo hayna ilaahay subxaana wa tacaala miisaankin hasanaadka siin saar yallana antaas kadib may mahadanagaane wulaad ka nool baayi bakool anti arrintimaa ku qiib galli iyo intii moganba may mahadang nagaana guddigii arantan mayla raaisu antan juhudiyakabi antan mayla raaisu xafladan sidan qiimo badan abaabulushe iyo iskadibudidi lahay naftiyo iyo maalsho iyo masantiyo an horaayan namantan iyo mahadnagaan maylana jazaakum allahu khayr warka hadii deejay may kale ma nagaane khayr badan alla siiya gabaa'ilki mas qabiilki oo barnaamijkan abaabulshay lahaayay min kulli fajin isku kooyay khaasatan qabiilka hafladda madaas ale masaarka lahaay khayr luwaay khayr badan alla siiya yoonag ma nagaana dadki ha u qiib galay hafladan tane wuu soo madaasay mayla raa'ayso ninkaas dooradaan fadaayaan degmooyinkaas anad siinsheeg ku shalkooyan yoonag ma nagaan jazaakum allahu khayr yallana may kaleeg ma hanageeye nuqabada qabaa'ilka degayaan baayo bokool iyo miilku baxsanba muslumiin bua dadka farahasange antii ruugan intii moganba yoonag ma hanagaana maylana jazaakum allahu khayr suldaanka beesha ee lahaa cabdulqaadir dedi oo isla dhankiisa kalena soo jeediyey الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله aliyan mahandagaana tabaaraka watacaala alihni weeli dad muslimiin ah allahaas yaan mahadnagaana may weeli lahu lxamdu fi luulaa waalaakhira adduun iyo aakharaba ilaahi tabaaraka watacaala maxaad olin koobu korna ley laa nuxsi hanaa'an calayhi huwa kamaa atnaa calaa nafsih jalla jalaalu intaas kubacda mayleahda dadkumayrhaayana hadal macaan shay lanka hori leh hadalkan walnin hadali runtii khudbooyin badan ununataa badan iyo waxyaabo badan adhi laakiin ana maylaysuubiyey ma dheerayow saaxdada sheegiyu daqaa'iqan anoo ilaaliyo doona haddii ilaahay ero heese unuuba hore in sheegnay in ilaahay tabaaraka watacaala langmahadiyo geega farxadda keliya runtii luwaayshaleediisley farxad madhaba unuuna haddiuna ena beelasey hadda magaasheena nin sheegi walaalihii reer eelaysa degember iyo mashaaq geegasaasoo kale sida luwaay infaraxsanyi sukudaron yaa unuun infaraxsanna ini unuuba sinkudaronna lakiyaa jazaahu llahu khayra jazaa walaalka cabdulwaaxid oo suldaanka guud ee runtii langeediye ngorodaano oo waana cajiib oo nasiibkan ka helen marka inaynu keegi ilaahay umaxdiino bacdallaahina umaxdiino walaalihii mujaahidiinta guud iyo khaasba guud iyo khaas madii ana lahaa an ka horeeya walaalkeena abuu cubayda runtii axmed cumar oo barnaamijkan runtii isku xirshay i nidaamintiis iina saas inku shaqeey waa inuuna umahadcelino bacda alxamdulilaah intaas kubacda mayse goone inka mahadnaqaane walaalihii baayi bakool guud ahaan gaar ahaan haddana amiirka guud oo baayi bakool aan la jeeda asheekh macalin cabdullaahi macalin geedow runtii usuuna juhdishay dadaalishay oo runtii sidaas inayn gaabin saasoo kale walaalaha reer luwaayad umahad nagaana sida degan sida nadaamsan oo runtii doorashadii xalaalnimada oo andhiidi oo buuq la'aan oo runtii eedanka kamahad nagaan saasoo kale walaalaha juhdigii dadaalkiiyo suubiyan kumid ah agaasimka xafladda oo runtii eed iyo eednayn saamayti qaabka oo runtii lahan diyaari ee runtii masrax meeluun hadda saarana haatoy kuraasosha ikhyaartiya ergadiya haddii un ana nuqabadii soomaaliya oo muslimiintii runtii qaabka nahnin dhawaay lebeska oo libi antaba yacni mayba lana bacda alxamdulillahi eeda an kama hadsantiina lana antaas ku bacda ana maylay sheegay hal kelmadooda sheegay haddii ilaahay era kelmaddaas may may ogaana ini ogaana muhiim aha horumara la deeri horumara la deeri horumarkaas la deeri runtii dal iyo dibidba wal fahmi lankii inkarone inkiray maaglen inkarema horumarka la taabado karo may ku mid aha mideentan oo runtii beryaagun oo walaayada islaamiga macal xarakatu shabaab oo qabaa'ilidii la madeeyow horumar wiimu taasay dadka may beeraha inaa adduunka horumara deeri sida yurub oo kale ameerika oo kale meeliyeedaha ayti horumar majara horumarka rasmiga eh kawna hadda teegignu horumarka rasmigae macaayidii iyo mirodhalshow horumarka rasmigae tadwiintii oo la maraayay tadwiinu alansaab alqabaa'il fi lwalaayaati alislaamiya taas runtii oo rasuulkeena tilmaami calayhi asalaatu wassalaam تعلموا من أنسابكم من رسولك عليه الصلاة والسلام حديثك إمام الترمذي في سننه أسكورياي ستوسن إشاري عمر بن الخطاب أو خليفك لما أو ولب الرجري أقواليسكم مذهايتي إنا قوم أعزنا الله بالإسلام يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وخليف جهد الشيء الدلال شيء runtii howna haddii sheegana er manaaqib ku islay tarjamadu islay unan koobo korno marka tan horumar xoog lewo horumarkuuna deernaya kumadan may kale horumar aha iclaamkii oo runtii sidanin la jaro hadba meel lama qofood walaayadii ah iyo qabaa'ilidii kooyanba usuuna la baali surinye tanafturjan horumar eed iyo eed lantaabadu kor waay mayba kale horumar aha nuqabadii oo geega labis ahaan qaab ahaan isku xirni hal naqiib iyo dhanba hoggaan eh taas horumar waay ilaahayba ka mahadsan bacdahuuna runtii walaayada iyo xarakada iyo ka mahadsan waay ini unu dhanba hadda ugaaskan haddana ay ugaas muxiyidiin oo hadda wakiilna ku haayo walaalka sheekh cabdirasaaqa saasoo kale mayba horumar la taabado kora aha oo runtii liin hilmaamo korne amniga iyo istiqraarka oo walaalaha mujaahidiinta dhiishoo deedahay dhiijoo deedahay sababtiis ininninkuweli taasay horumar la taabado kor waay horumarka una deerni walculus waay allah may ballan qaaday wa qaala allaahu innii macakum barnaamijkan ilaahayba sotoosanin la jara haddii una shuruudibaha ku bano oo walaalka sheekh nuun in sheegay aayadda suuratulmaa'ida ini la ku xusaay marka insha allah horumarkan oo una haddii la deeri adduunka oo dhan ina arago doona oo waana la argi inuu ilaahay inka mahadiino may ha ka gebagabaayey naqiibka oo cusub walaalkeena suldaan cabdulwaaxid runtii suldaan cabdulwaaxid macla xasan iyo beelo reer luwaaya yamayba inka dambeehiyey warsho luwaay maysiin lahaa lankan kan eh ilaahayba tabaaraka watacaala doori isinma doorna taas ogaada lambadan maylkiyaabe inay cogdad iyo xumi dalbishay galo dadkooban gala barnaamij kun walnii boobi iyo barnaamij kun sama fadaani i uninana inkiri i maah ilaahayba doori tabaaraka watacaala bacda huwa muslimiintas iyo muminiintas mujaahidiinta madaasku bacda yayoona dooreen نقيبكم وكبير القوم نقيب الله يشاء وكبير القوم وشاهد القوم وضمين القوم في ريها هذا تفسير ابن جرير الطبري شوكاني في كتابه أو في تفسير فتح القدير سأسوك ولعل كان عز الدين وابن الأثير الجزري الموصلي في كتابه الكامل نقيبك يعرفك ستوسى وأنكو هذا لا مركون لك إلهي ويني inay wiinyina la sheegay qur'aankana laka sheegay axaadiista rasuulkana ishaartay sheegtay in la wiinayo saasa la fadee walaalkan usuuna maylku fadee in xilmi iyo dulqaad iyo sabir antaba yacni usuuna wali karaansheeye iina muujiyo may haka koobay فعلينا أن نتق الله عز وجل إن إلهي كأبسنا تبارك وتعالى أن تأساك قوبة كل نابة إن إلهي كأبسنا إيدي إيضا كما نغاني يري تنكرن يري وهذا ما أقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله سهل وقوس كبشرتي يعني هذا جبوين كأسنا قلت يوكو هدلي waxaan la yaabanahay ilaahay mahaddiisa meeshii islaamku dee waa ka qurxoon tahay meelaha hadda xaflad sidaan u samaysay xamar iyo lagama samayn karo abadan wax sidaan u nadaamsan oo ilaahay israali ka yahay wixii ilaahay raalli ka yahay qurux badana marka ilaahay raallaha idinka noqdo soo dhoweynta aadan soo dhoweyseen walaalihii soo abaabulay maamulka bariyo bakool mas-uuliyiintooda heer gobor iyo heer deg baan u mahadinaynaa tuuladaan baan u mahadinaynaa xafladda lagu dhigay oo quruxda badan makoon tuula makoon ilaahay ha weyneeyo magaala caasimada ha ka dhigo cadowgana allah ha ka qabto cadowga u dhowdahay ilaahay idankiis marka cadowga hadda wiilal yar yar oo tobaneeyaha oo reerkan hadda laway ka haray baa iridda hore taagan marka ilaahay idinka waxaan ka rajaynaynaa galabtay xafladdan markay dhagaystaan oo arkaan inay tawxiidka soo aadahayaan qoryahana keenahayaan raydhaban ay bannaanaanayso yaagaas ilaahay sidaasaan ka rajaynaynaa waxaa ilaahay mahaddiisa oo aad iyo aad ii farax geliyey reerba iyo bakool waa hooyadii jaadka horta hooyadii jaadku waa ba iyo bakool dadkeeduna dadka la mid maaha waana caddahayoo wax la sheegsheegayo maaha wax ilaahay bannaanka dhiga wey faa'iidadii iyo midhihii dhiiggii daatana waa arkayseen wiilashi yararkaah oo ka soo baxay waxaan rajaynayaa toban sano baa hadda jihaadkaani socdaa toban kale haddaan gaadirno dadka bayo bakool inay carabi keliya ku hadlayaan luuqadooda caadiga inay carabi noqonaysaa ilahay ka rajaynaya sidaa saxwadda u socoto waxbarashada oo quruxda badan baa aad iyo aad waxyaabaha kaloo taariikhda laga sheekayn waxa taariikhda galay oo hadda cusub oo taariikhda soomaaliya ku jira oo cad inta riddadu haysato nin hadda galtii oo mujaahid hadduu gala laga shakin maayo wiil nacnacwadoo reerbe iyo bakoola hadday miina dhacdataa lagu soo dhagaa waryaha kana qarxiyey maarto waraxweynka kan bay leeyihin haddii dadkaa kale ay wax kasta qarxiyaan xataa lama tumayo inay mujaahidiin yihiin yani ilaahay casaa wajala tiin baraha uu ku dhifta dadkan bay iyo bakool shahaadka ay galeen shahaadada ilaahay siiyey shahaadadaasna maanta bannaankay taallaa waxaan leeyahay ha lagu sii durko soomaalida inteeda kalena idinkay idin fiirsanaysaa xaqiiqiyan taariikhda markaan aan dhegaystay jihaadka iyo ragga shahiidahay iyo filmaanta reerbe iyo boqool wey boqolkiiba siddeetan wiilal yar yaraho ilaahay khayr siiyo wey haddana reerka ugu badan wey haddana soomaaliya ogaada jihaadka reerka salka ka dhigtaa soomaalida ugu badanay dagaalka aad maqasheen sayid cabdilla xasan gaalada la dagaalamahay niman la yidhahdo dhulbahantaa ugu badnaa caligeri baa ugu badnaa dhulbahantao dhan hadda caligeri waa ka badan yahay waa baabaana la yidhi waagii marka waxaad ogaanaysaan taariikhdu waxay ninkii nool gaadhsiinaysaa ummadda oo ummadda reer bay iyo bakool ay qani u tahay oo hodan u tahay oo hoggaan u tahay diinta xaggeed ilaahay saasaan gaaraynaa ilaahay idinka ummadda kalena inay idinku dayataan ilaahay ka rajaynaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaynaa beesha lawey isku tagga waa aas-aas wanaagsan ummaddan soomaaliya walaalayaal waa la baabi'iyey waa la baabi'iyey meel walbaa laga galay dhaqankaa laga galay maanta hadda soomaaliya meelahaas hadda riddadu joogto odayaasha jooga wax kastoo dadaal hadduu samayn waxa leeyahay bacba wataa bac bac kan bacba wataa wax karaamaa kuma leh meeshaas inta haddana waxaa la isku diray ummaddii iyo hoggaankii soomaaliyana waxay ka dhisnaan jirtay laba shay culummo iyo waxay ka dhisnaan jireen iyo suldaan sadanada oo dad ku raaco oo dhegaysto iyo culummada oo la dhegaysto labadaasaa soomaaliya ku dhisnaan jireen suldaanka cusub ay beesha lawey dooratay cabdulwaaxid maclan xasan ayaa beesha kula dooray in kitaabka allah uu ku maamuli doono asigoo ku codsaday inay ku garabsadaan xilka ay saareen
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق أتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لن عقل بدنه لن علم بدنه ولبالغ دورة مؤشي ولا يرى الله أدرى ما يرى الله إن شاء الله ورطي إلهي أمع النغار مدكوات allihii masmuumni weele iyo magnasii antanhani kulmi usuu mahadnaqaan mahadna baantiya ilaahaya isku le taaniya xarakada shabaabulmujaahidiin hoggaansha aan horeeyo abu cubayda yaa mahaddan isku leh tan labaad maxadan waa isku lahaa walaayada gobolka baa'i bakool cabdulaahi maalingeedu aan horeeyo isku le mahadalla mahad usuu naqaan tan saddexaad barnaamijkan waxa qaban qaabiyey guddo oo lin hel saari juhdi badanna ka bii dhafar badanna ka muuji walaa isan arqaasan haska dugdugidya jari guddigaasaan u mahadnaqaan tan afaraad malaaqadii liinweeri deegaanadan suldaamadii ugaasyadii walaaladaan ahay saaxiibadaan ahay goobtayarna aan haasta shaqayni si liinka wareeyo aan ajiibeen yoona u mahadnaqaan may kale aan mahadnaqaana walaayooyinkii degmooyinka oo noola shaqeeya barnaamijkan meel kasta un roogni len gacanmalahaynayo gacantaanahay waaliyaasha degmooyinka gobolladan baayi bakool yaan mahadnaqaan maxadda kalama isku lahaa aragahay tan kollay raga barnaamijinka shaqeeyahaya howlin raga wado ilaahay anfududaaya mujaahidiinta ee kaamuryaashan iyo walaan howlin wado yoo aan mahadnaqaan tan kale tolkii barnaamijkan suurtageliy malaaqadii isfarfadhiyaan malaaqada deegaanada ka shaqeeyeen dhaqaalahan biyeen suldaanka dooradeen anoo ilmi iyo caqliban lahayn ay dooradeen yoona u mahadnaqaan walaaleyow maysan lahaa siisan hayn dhawaaytan hadhawaadi ugaasada aan ka horreeyiya siisan hayn dhawaaytan asin la shaqeey doona insha allahu tan kaleed beellan maylata walbadan oo ixsaan ayaad u suubida lahayti ixsaansha allah ku abaalmari maalsheena allah barakaayo xantideenna allah ilaaliyo hanti badan ama ilanka biiday maalkii ilaahay sayn barakaayo tan kale may lahaa mujaahidiinta meel kasta iyo rogan ilaahay aan tugan ilaahay aan ku abaal mariyo neecawadan un hata ka liirsadahayno walaa una ku qabsanay sababtaas yoo sheenan ilaahay ha la jara gaaladana allah ha jibiyo yoona allah ha hogaansho iyo ilaahay iska toosiyo walaahun allah ha reeba gaalada alla jibiyo waddankana allah ku saara islaamka dhabaayta islaamka allah dhibshe allah ku saara cudur badan alla ka sheegaa cudurka gaalada ilaahay ka asiiba muslimiintana alla ku badbaadiye oo muwaxadiinka ah muslimha nabad iska sheegaan laakiin meelo badan oo yar roogaan laakiin afkale ku sheegadahan yoon ilaahay hanuuni may baaqan diray markaan beelan dadku dhaladii oo murtadiintanka jaro oo gaaladan hoos roogu ambo abaayhaane dada ka dhah nool shaki wali indhah roogaanba dhah roogaan wal allo walay gaaladan ka dhah jaro kiidiyo wiigii kiidiyo yeera may lanaa tawbadiin way aqbala doona insha allahu ku tawbasheena walaan adduunyo leeyu walaa akhri isinka deerasaan ma ee in isu ku tawbasheentana ilaahay siin ku rajeeyaan waana ku tawbasheenrasan lana may kale insha allahu inta ka sheegay warkayba badana malaaqadii iyo ribki saaxiibyada ay la shaqaydoon iyo tolkan in sadaacada in la shaqaytaan anina sadaacada in shaqayo insha allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar may ballan qaaday insha allah in ana siinka shal hiilii doon oo hoola in bilaashan in aamo doon oo diinta ilaahay siinka hogaamiyi doon kitaabka ilaahay siinka hogaamiyi doon waana barada doon hadan insha allah may kale siin ku ballan qaaday insha allahu xaggiisan siin ku magnu wal weydiiye xaggiisan siin ku jaron weyshin ku biye insha allah may kale ballan qaadan doon insha allahu jiiramada iyo dadka derisiyadana eh in wal dhibaateen in kula kulmo doono insha allahu badbaadiyaanu dhibaato nin horseeda doonno wal dhibeena insha allahu dhininkaana nin koy doon dadka deerisada ee walaaladaana in ma ku codsadaan saas oo kale malaaqadiina salaame horta bilaan aqli yarahaay ولا يرى إلهي أوشاني وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ugu dambayntiina malaaq cabdirasaaq ayaa suldaanka ku wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka qori buushkiisa iyo gaari intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan ay idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib u kulmayno assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي